magacaygu waa maxamed rashiid cabdi yuusuf ka tirsan wasaaradda tamarta iyo macdinta gaar ahaan waaxda tamarta waxaan anagu kaga qayb qaadanaa waax ahaan waaxda tamarta carwadan waxaan ku soo bandhignay botensial ama awoodda ay somalilan leedahay ee dab laga dhalin karo sida dabaysha cadceedda iyo warbixin cilmi baarid aan dhowaan samaynay oo ah meelaha biyaha kula ka soo baxaan sida biyo kulule ee gobolka saaxil in laga dhalin karo tamar macnihi aan leenahay awood badan oo ama dabeel ah ama cadeed ah oo aynu ka dhalin karno tamarta si ay tamar jaban hello maalgelinna loogu sameeyo dadkeenina u helaan tamar fiican tamarta cusboonaata weliba waxaan xoogga saarinoo soo bandhignay waa tamarta cusboonaata ama waxaa la yidhaha renewable energy haddii aad yaro eegtay somalilan dhibta ugu badanay dadka caadiga ah iyo ganacsatadaba waxay la cadila yihiin waa tamarta oo layrku kow ka yahay maxaa faa'iido ku jiri kara arrimahan iminka bandhigeeda waxaa faa'iido ku jiri kartaa waxyaabaha layrkii naqaaliyo waxaa ka mida waxaa laga dhalayaa mashiinno mashiinaduna waxay ku shaqeeyaan shidaal shidaalkiina waa qaali laakiin tan waxa ay kaga duwan tahay tamartan cusboonaata wax dhammaanaya maaha waa cadceeddaa ilaahayna siiyey iyo dabayshaa ilaahayna siiyey mar walba joogta markaa faa'iidadu waa taa wax dhammaanaya maaha initial koska lagu bilaabayo oo maalgelin fiican u baahan mooyaane inta dambe waa wax soconaya iminka cadceedda oo kale waa shan iyo labaatan sano garantiin haddaad soo orhar samaysato inaanay kaa xumaanayn wax lacagoo bil lagu weydiinayana aanay jirin markaa dadka waxaan ku dhiirigelinay ama aan rabnay in maalgelin lagu sameeyo tamartaa cusboonaata taasaan xoogga saarayna dabaysha waxaynu ku jirnaa marka geedka afka la idhaahdo wadannada ugu badan ee hela sbiidka dabaysha ugu sarreeya waddanadan geedka africa iyada qudheeda waxaanu ku dhiirigelinaynaa dadka iyo maalgashadayaashaba inay somalilan leedahay awoodda dabayleed ama sbiidka dabaysha ugu badan geedka africa aad baad mahadsantahay waa tahay halkan dhagaxaan fara badan baa taallaa isla wasaaradda macdanta iyo tamarta walaal magaca malkhayr axmed xaashi kana midna shaqaala weynaha wasaaradda tamarta iyo macdanta gaar ahaan waaxda macdanta maxaad haddaad sharaxeed hadda dhagaxaantan qaar waa dhuxul dhagaxdii qaar kale waa bahaladii baddii bal haddaan dhammaantood dadku markay sidaa u arkaan horta waxay u fahmayaan waxan inay dhagaxaan yihiin laakiin waxa weyn macdano kala duwan macdanahaasoo dhammaantood dalkeenna mimbar ilaa galbeed qani ku ah macdan kastana isticmaal gaara ay leedahay guud ahaan macdanta waxaa loo qaybayaa laba qaybood qaybtan waxa laha industrial mineral qaybtana waxa lahaa jimstone qaybtan waxaa laga samayn karaa dhammaan wixii ay dumarku isku qurxinayeen oo dhan waa macdanaha qaaliga ah allahuma salli calaa maxamed dhagaxan aad arkaysa oo kale waxa la hahaa maarbal waxaa loo isticmaalaa marmar wajahadaha yacni marmarkii wajahadda lagu xidhayo dhagaxan oo kale waxaa la yidhahdaa lithium waxa weyn macdan laga helo gobolada somalilan waa macdantii loo isticmaalayay baytariga gaadhiga iyo xaasawaha kan aad arkaysa oo kale waxaa la dhahaa kuwartas waa dhagaxa loo isticmaalo dhismaha tan aad arkaysaa waxa weeyaan dhuxul dhagaxdii waxaa laga helaa saaxil area waxaa lagaga raysan doonaa inuu waddankeenu gaas waddammada kale uu ka sugo haddi aynu la soo baxno macdantan oo kale waxaa la dhahdaa cobar waa macdanta loo isticmaalo waayirka electricityga dabka lagu duubo macdantan oo kale lid baa la yidhaahdaa tan oo kale amosanite baa la yidhahdaa dawooyinka ayaa loo isticmaala yani farmasi dawo ahaan in dawooyin laga sameeyo dhammaan ashiyaadan ama qaybahan kala duwan ee macdanaha dhagaxaanu sida guud ugu muuqanaya wax dibadda laga keenay maaha waxaad bandhigaysaan waa wada waddanka dhammaantood waxay ku qan yihiin oo iyagoo diboosadyo fiican ama maxaa la ydhahdaa digaallo fiicana laga helayaa waddanka jamhuuriyadda somalilan waxaanu uu soo bandhignay si ay ganacsatada iyo maalgashigu maalgashayaashu intay arkaan ay soo saaraan diiradda oo waxyaalihii kale yacni iminka waxaa la marayaa wakhtigii laga faa'iidaysan lahaa macdanta waa sababtaan wasaaradda macdanta iyo tamartu ay maanta carwadan ay ugu soo bandhigtay waay ugu dambayn walaalo inta badan wasaaradaha hay-adaha dawladdu ma soo bandhigaan waxyaabaha maaragtay adeega ama ay hayaan lakiin xafiisyada loogu tagaa maxaa keenay in markaa carwahan ood uga qayb qaadataan oo ilaa halkan aad bulshadii u soo bandhigtaan bismillaah waxaa keenay baan odhan karaa maadaama meel la iskugu imanaya tahay inaannu dadkii tusno fahansiino u sharaxno dalkeennu inuu qani ku yahay macdano kala duwan oo macdanaha somalilan laga helayaa waad mahadsantahay tankiyo xadar maxamed cakulle v o a hargeysa